nabaddu waxaa lagu micneeyaa nabadda togan iyo nabadda taban nabadda tabani waxa weeye qofku ammaan buu ka haystaa in aanay soconin colaadi oon isaga cidu weerarayn caawa aanu ka baqanayn inay cidu weerarto ama dhacdo laakiin werar badan buu qabaa oo cadaalad badan buu tabanayaa oo culaysyo badan buu tabanaya taana waxaa la gaadhaa markaa nabadda taban marka laga gudbo oynu u baahannahay inaynu qarar ahaan ka gudbino nabadda taban oo ah dhibaata ma socoto laakiin maxaan tirsanayaa wax badan oo kale waxaan tirsanayaa in laysoocayo gooni la eeriyaayo oon xaqa yeelanaysiinayn waxaan tabayaa in la caburinaayo oonan xorriyad u haday waxaan tabanayaa in aan siyaasiya lay ogolayn in waxaan doonaya aan helo waxaasoo dhammi waxay ka qayb qaataan inay nabaddu degi weydo marka waxaynu u soconaa qarar ahaan inaynu gaadhno nabadda togan oo ah qofku inuu ku faraxsan yahay oo uu helay xuquuqda uu dhinac walba ka doonayay aan meel ahaan loo soocayn aan diin ahaan la caburaynin aan siyaasad ahaan la caburaynin aan dhaqaale ahaan la caburaynin oo isagu dareensan yahay inuu helay xuquuqdiisii sharciga distoorka iyo diinta islaamku ogolaayeen taasi waxaa ku imanaysaa markaynu isla fahamno mujtamac oo dhan gaar ahaan dadka dadku uu dhegaysto oy kow ka yihiin culimmada waxaan u soo jeedinayaa inay qayb weyn ka qaataan inaynu gaadho nabadda togan oo ah in dadka lagu yaariyo oo la gaadhsiiyo inuu qofka kale xaqiisa dhowro waxaanu rajaynaynaa inaan masaajida iyo culimmadu ay ka dheeraadaan iyagu inay huriyaan wax khilaafaada ama ay ka yimaadaan erayo xanaf leh bini'aadmigu waa qaldamaa culimmaduna macsuumiin ma aha laakiin waxaan u soo jeedinayaa maadaama dadku aad u dhegaysto inay xaggooda ka socoto nabad togan oo ereygooda uu noqdo mid dadka ku daadega waxaa la mida oon u soo jeedinaa madax dhaqameedka iyaguna inay ka qayb qaataan in ereyga ka soo baxaya uu noqdo mid ay qofka ku waaninayaan qof walo muwaadinayba qofka kale inuu xaqiisa dhowro marka hore bini'aadmigu hadalku isku afkartaa hadduu hadalku duuluu xanaf iyo nac iyo hiritaanyo keeno oo qofkii la dhegaysanaya la tuhmayo uu ku hadlo dee way abuurmaysaa colaadii ma degayso ee sheekh siyaasi madax dhaqameed macallin ee brofesor hadduu ku hadlo ereyo qaldan dee qofka kale maxaad malanaysa marka in dadka halkaa nabadda laga raadiyo oo dadkeena aynu barro xuquuqda qofka kuleeruda inuu ilaaliyo waa inaynu sidaa dadkeena u tababarraa si ay nabadeennu u degto axsaabtu waa inay iska hor yimaadaan maaha inay snacaan maaha inay colaatamaan waa inay ku doodaan danta qaranka ay ku ekaadaan haddii ninkii siyaasi haa weelaa uu fidiyo balaayo oo uu ereygiisa xanaf yeesho dee halkii laga doonayo hogaamintada qaranka maaha markaa mas-uuliyad badan baa saaran dadka iyo xisbiyada iyo madax dhaqameedka iyo culimada iyo qof wal oo muddo kale waa inuu doono inaynu ka gudbino nabadda ah maanta dagaal ma socdo waynu kala nabad galnay inaynu gaadhno nabadda is-aaminaada ee qof waliba muwaadinka kale qofka kale ixtiraamo uu aamino inay meel wad socdaan